the voice of America. VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrband iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
nimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa cawaysnimo khamiisa bisha ogostna waa labaatan sanadka laba kun iyo shan iyo toban idaacadda cawaysnimada waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga dhallinyarada oo nocaawa kaga hadlayno dhallinyarada iyo fasaxa waxbarashada iyo sida looga faa'idaysan karo aan halkaa ku noqdee waa marka ardaydu ay iskuullada ku noqonayaan iyo diyaargarowgooda waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray
markaan u imaado xarunta boosaaso waxaa la furay laba kun iyo sideedii waxaana hadda ka baxay afar afar qaybood baa ka baxay oo qaybtaana waxayna jaamacaddu ka kooban tahay kuliyado shan ah iyo saddex iyo toban qismi oo kuliyadahaas raacsan
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a martida barnaamijkayga caawa oo u warramayay wariyaha v o da magaalada boosaaso waxaana uu qayb ka yahay barnaamijka waa go'aankaaga ee dhallinyarada qodobada kalead maqli doontaanna waxaa ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo haatan dib ugu laabanaya ardaydoodii iskuullada waa maxay waxyaabaha isbeddela ee halkaasi ka dhaca waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii maskaxdaada maxaa ka guuxayay iyo warbixinno kale oo la xidhiidho diyaargarowga dib ugu laabashada iskuullada ee ardayda hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo rayn doonaa warkii dunida ciidamada amisom ayaa sheegay in hal askari uu ka dhintay shan iyo toban kalena ay ka dhaawacmeen kadib markii laba bambaano ay ku qarxeen ciidamada amisom ee ku sugan xerada maslax ee magaalada muqdisho amisom ayaa bogga ay ku leedahay twitterka waxay ku sheegtay in bambooyinkaasi si lama filaan ah ay ugu qarxadeen askarigii dhintay amisom waxay sheegtay in shan iyo toban askari ee dhaawacmay xaaladoodu ay haatan fiican tahay laguna daaweynayo cusbitalka
madaxweynaha dalka burundi pierre nkurunziza ayaa maanta loo dhaariyey xilligii saddexaad ee madaxtinimada dalkaasi xafladda dhaarinta ayaa ahayd mid si kediisa iyadoo caleemasaarka loo ballansanaa lix maalmood kadib xafiiska madaxweynaha ayaa idaacadda v o a qeybteeda afrikada dhexe arbacadii u sheegay in mr nkurunziza la dhaarin doono lix iyo labaatanka bishan agost taa beddelkeeda ayaa madaxweyne nkurunziza la dhaariyey maantoo khamiis ahayd iyada oo la joogo golaha shacabka ee xarunta dalkaasi ee bujumbura xafladda ayaa waxaan ka soo qaybgelin wax madaxda caalamka ka socda
koox iyadoo xiriir la leh daacish ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda qarax ka dhacay duleedka xarunta wasaaradda amniga ee magaalada qaahira gelinkii hore ee maanta oo khamiisa kaasi oo ay ku dhaawacmeen dhowr qof saraakiil maxalliga ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan lix boliis ah ay ku jiraan dadka wax ku noqday qaraxaasi oo burburka laga dareemay deegaanka ku dhow ee shubra dad goobjoog aha ayaa iyana waxay ku warrameen in nimanka qaraxa geystay ay soo dhigeen gaari bannaanka dhismaha waxyaabaha qarxada laga soo buuxiyey ka hor inta aanay baxsan iyadoo qaraxaasina laga dareemayey gebi ahaan caasimadda sida laga soo xigtay wararka laga helayo warbaahinta bulshada kooxda daacadda u ah daacish ee gobolka sinaai ayaa waxa ay ku muujiyeen twitterka in weerarkaasi ay iyadu ka dambeysay falaagada ayaa waxay disho boqolaal iyo dad rayada tan iyo intii militariga xukunka ay ka qaadeen madaxweynihii hore ee dalkaasi masar maxamed mursi sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii saraakiisha dalka tailan ayaa sheegay in qaraxii toddobaadkan ka dhacay magaalada bangkok ay ku dhinteen kaasoo ay ku dhinteen dhowr qof laga yaabo inay qorsheeyeen ugu yaraan toban qof oo ay ku jiraan dad ajnabi ah laakiin aanay aaminsanayn inay geysteen koox argagixiso oo caalami ah oo xiriir la leh kooxahaasi afhayeen hadle militariga haya talada dalkaasi colonel winthai suvare ayaa ka hadlay telefishinka waxaana uu sheegay in aanay u muuqan in dhacdadan ay xiriir la leedahay argagixisada caalamka colonel suvare ayaa intaasi ku daray in dadka shiinaha aanay ahayn kuwa la bartilmaameedsanayey kaas oo kuwaasoo lagu weeraray goobta lagu cibaadaystay ee rawaan oo ah goob ay caan ku yihiin dadka shiinaha iyo dalxiisayaal ajnabi ahi
waxaa hadda lagu guda jiraa xilligii ay ardadu ku laabanayeen ka soo laabanayeen iraadee fasaxyadii iskuulka sanadkan iyo waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore ayaa axmed xasan colaad waxa uu kala sheekaystay maamulaha guud ee jaamacadda indian ocean samawade maxamed cali daahir
aad iyo aad waa mahadsantahay colaad marka ugu horeyso adiga iyo bahda v o a waan iiga mahad celinaya programyada dhalinyarada aad samaysaan Ah, marka xigto eh, sanadkan programyo cusubna waan kusoo darnay jaamacadda oo ay ka mid tahay i r oo international relation ah oo xiriirka eh, maaragtay dibadda ah eh, programkaas iyo programyo kale oo yaro gaagaaban oo ugu talagalnay inaan ku dhiirigelino waxbarashada ardayda Een, qaabkii aan wax u sameyneynina waa casriyeene oo waa ka casriyeene sidii waagii hore aheedo wax kasta hadda waxaan isku dayeynaa in waktiga aan la jaan qaadno oo ay, eh, online noqoto ardadeena see wax ku dhiganayaan qaabka ay buwaagta ku helayaan ay duruusta see kusoo gaarayso in online noqoto iyo waxaan ka shaqaynaynaa in haddana qaabka ay buundooyinka ku helaan online u noqoto oo wixii xaashiyo badan meeshaas lagu badbaadiyo oo qofkiina soo xaafadiisa jooga ama meeshiisa shaqo uu heli karo macluumaadka u baahnaa jaamacadda Yahay. Een, marka waxyaabaha cusub oo sanadkan ugu tala gasheen waay sooma ha aada iyo aad Aye.
Eh, waddankan eh, internetka culays weyn ka jiray Eh, maasha allah wax badana iska bedelay maanta marka fursaddaasa aada ugu faa'iidaysanaynaa in eh, waxbarashada adduunka horumarayna qeyb weyn oo ka mid ah internetka waaye marka anagu waa ah, la qabsi waa waa kacabaan ku jirnaa inaan dib ugula qabsano marka waxaan rabnaa in ardaygeeni uu uu ka dhisnaado dhinaca technology-ga Eh, sida ardayda kale oo adduunka ah marka beri hadduu oo aqoon kororsi u tago ama eh, shaqo kale ama fasax uu yahay qof oo la tartami karo waxna la qaybsan karo ardaydaas kale maadooyinka la baraya gooniya ka yihiin laakiin waxaa rabnaa dhinacaanna waa tool oo combyutarkii uu noqdo qayb shaqadii ka mid ah haddaad weriye tahay haddaad dhakhtar tahay haddaad neer tahay haddaad tahay eh, xisaabiye ugu- kama maarmantid marka waxaan rabnaa in eh, ardaygeena uu helo advantagekaas uu isticmaalayo waxyaabaha cusub technologygan cusub ta kalena eh, advantage kale oo waxaa ujeednaa eh, dhalinyarada nin walba smartphone u wataa marka fursadaasna inaan ugu faa'iidaysanaa rabnaa qofkii asoo teleefonkiisi haysto in waxbarashadii ay soo gaarto waxaan hadda ka shaqaynayno waa mustaqbalka dhowna insha allah ha higsanayna inaan gaarno insha allah Een, jaamacadda indian ocean oo kale hadda xaruntan hadda aan joogno oo kale si fiican xarumo kale miyaa jiro oo ayaguna saan oo kale u ballaaran oo dib habeynta saan oo kale lagu sameeyey
maya hal xarun baan leenahay ujeedadeedana wax kale ma aha Eh, u- u- in aan waxaan rabnaa wixii fox aan ka dhigno aan noqon wax oo eh, dad nuxur lahaan rabnaa inaan soo saarno attentionkiina hal meelaan rabnaa inaan isugu geyno si eh, dadkii aan soo saarayna ay noqdaan dad ka nuuro dadka ardayda kale ee ay la tartamayaan oo magaalada iyo adduunka hadday noqon lahayd marka sa- eh, marar badan waana la dhahay gobol hebel imow branch ka fur eh, xagga mid kale ka furta laakiin waxa u aragnay in eh, attentionkeena uu dhumaayo markaas marka si uusan u dhumin waa issoo koobnay hal xarun oo aan rabno maaragtay in aan eh, waxa ugu fiican aan siin karno ardayga soomaaliyeed oo service aan siino marka taa marka waxaa sababa u ahaa leedahay halka xarun oo xoogga wada saarteen ama isugu geyseen xagga tayada waxbarashada oo kale
wax weyn bay ka tahay haddii kale eh, haddii eh, aysan saas ahayn waxay noqonaysaa in aad marba meel u carartid Eh, campus hebel aa dhib laga soo sheegay oo waddankeena waa ogtahay security issue kusoo face garan karo mid dhaqaale mid shaqaale waxyaabo kala duwan haddaa maamul tahay marka waxyaabahaas oo dhan eh, ma manage garayn kartid haddii aa- aad aad aad locationo badan leedahay wixiina waa isku ee, waa ulo badan u laga qaatana ma lahay noqonaysaa marka waxaan isku dayaynaa inaan hal oo dadkii ka dhex ifto maaragtay inaan soo saarno jaamacad noocaas ah Een, aniga canada waxaan kusoo bartay Ee, intii dhowr iyo toban sanana deganaa Ee, waddankaa markaa imaanayana ee, dee uma imaanin in aan dhaqaale ka raadiyo waxbarashada waxaa u imaaday fursaddii aniga xagga aan ku helay in ardayda hadda inta joogto ay ku helaan ama wax u dhow haddii aanan gaarsiin karin xataa in wax u dhow oo qofkii ah, hadhowta beri wax la qaybsan karo uu helo Ee, luqadii waxoogaa ka dhisan yahay Een, waxbarashadiisa ay dhisan tahay ee, technologica ay dhisan tahay fahamkii iyo assignmentii wax la dhaho iyo ee, waxyaabaha aadka aan ardayda iskugu mashquulin inaan ku sameyno waxa waa in ay deadlineka miid garayn karaan assignmentigooda iyo waxaasi ardayga inuu brashar ku dhex shaqayn karo anaga shaqadeena waxa waaye qofka inaan shaqo u diyaarino marka eh, waxyaabahaasaan xoogga saarnaa oo buugga keliya maahe eh, dabeecadiyaa ku jirta qaybka dhinaca kale ka ah oo ardaygii arday dabeecadiisa saxanta in aan aan aan kusoo deedno eh, marketka oo shaqada ah si uu u fududaato ardaygaas in uu contribution sameeyo ama wax kusoo saaidiyo wadanka Een, kulliyadaha marka jaamacaddani een, ay ka kooban tahay oo marka ardada u qaybsan yihiin haddana Waa- office ها آه، كليات oo oo waxaan qabnaa maamulkii maareynta ah آه، mid oo oo waxaan qabnaa caafimaadka ah laakiin medicine ma dhiibno anaga waa آه، shaqo kullina noqonaa ka cararnaa آه، waxa waaye آه، nursing iyo public health baan ku dhiibnaa kaas kuliyad kale oo waxaa jirta luqadaha ah آه، kuliyad kale oo computerada jirto iyo kuliyad oo continue education aan dhahno oo ugu talagalnay eh, dadka koorsooyinka gaagaaban iyo waxaasi qaadanayo maaragtay in aan ugu faa'iideyno oo waktiga dadka waaweyn iyo waxaas ab- ay ku habboon tahay iyo eh, sanadkan oon kuliyad kusoo darnay oo international relationkaas ah iyo waxaan kaloo qabnaa iloowe public administrationna waa qabnaa Eh, iyo hal kuliyad oo post graduate ah oo eh, m b a ah Ee, waa mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa samawade maxamed cali daahir Ee, wuxuuna warramaya barnaamijka waa go-aankaada idaacadda v o da aada u mahadsantahay
isna aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo xubintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho dhinaca kalena wariyaha v o eda ee boosaaso faaduma yaasiin jaamac ayaa dhinaceeda waxay magaalada boosaaso kula kulantay maxamed mahad ciise guddoomiyaha jaamacadda boosaaso taasoo laamo ku leh magaalooyin kale oo soomaaliya ku yaala waxaana ugu horreyn ka warramayaa jaamacadda iyo waxyaabaha ugu badan ee ay ardaydu ka bartaan jaamacadda boosaaso waxaa la asaasay sanadii laba kun iyo lix waxaana loo asaasay asa college marka hore waxaa la oran jiray boosaaso college kun iyo toban bishii sebtembar baa waxaa laga dhigay jaamacad oo loo loonjigareeyay jaamacad Eh, waxayna hadda shaqaynaysaa muddo ilaa sagaal sano ah Eh, waxaa ka baxay tiro arday oo gaaraysa ilaa kun iyo shan boqol toddobaatan iyo sideed arday waxa ay jaamacadda xarumo ku leedahay magaalooyinka waaweyn ee puntland oo dhan sida boosaaso oo laba xarumooda qardho iyo garowe waxaa jaamacadda dhigta tira arday oo gaaraysa ilaa kun iyo siddeetan iyo sagaal arday dhammaan xarumaheeda kala duwan jaamacadda waxa ay bixisaa lix programba hadda ka baxa academic program oo kale ah qaybta it-ga qaybta shareecada qaybta businesska qaybta eh, culumta caafimaadka qaybta culumta computerka iyo qaybta waxa la yidhaahdo social scienceska ama cilmiga bulshada qaybaha aad ii sheegtay ma jaamacado een, dibadda ah bay ardaydu ka dhigtaan mase si toos uga qaataan jaamacadda gudaheeda programyada hadda aan sheegay intooda oo dhani waxay leeyihiin diblom iyo degree program lixdaa programna waxaa si toosa u bixisa jaamacadda boosaaso laakiin waxaa xusid mudan inay jiraan jaamacado ay jaamacadda kala shaqayso cilmiga ama barashada postgraduate studieska master degreega oo ay ka mid tahay jaamacad la yihahdo jaamacada suudaan almaftuuxa ama suudaan open university ee ku taalla dalka suudaan oo ah jaamacad dowli ah jaamacadaas iyo jaamacadda boosaaso ayaa waxay iska kaashadaan in barnaamij master degree ah oo wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo ilaa afar program gaaraya sida shareecada qaybta businesska qaybta educationka iyo qaybta luqadaha Een, waxaa jira arday iyaga oo ku sugan guryahooda ama xafiisyadooda ama gobollo kale jaamacadda si toosa u dhigta qaab sidee abaad ugu sahashaa barnaamijkan la yidhaahdo ee distance learningka ama ee tacliim cani buucdi waxbarashada qofku isagoo meel ka baxsan meesha ay ka baxaysay jooga waxaan nahay jaamacaddii ugu horreysay ee soo kordhisay jaamacadaha ku yaala puntland ee waxaa jira arday badan oo jooga burco hargeysa baraan dhaxar ee, iyo magaalooyin kaleeto oo ka baxsan meelaha ay jaamacaddu xarumo ku leedahay oo dhigta tirada ardada adhigata waxa lagu- waxay dhan yihiin ilaa saddex boqol iyo lixdan iyo toddoba arday ee, iyagoo meelahooda joogaba waxaa la siiyaa silabaskooda iyo academic programmeska ay dhiganayaan waxayna yimaadaan nin xilliga imtixaamaadka meelaha santariska ah ee jaamacaddu xarumaha ku leedahay sida garowga qardha iyo boosaaso halkaasina imtixaamaad ku galaan een weli arday ka qalin jabisa ma jirtaa ha way jiraan runtii arday ka qalin jabisay oo badan baa jidha waxaa noogu filan example ardadii ka qalin jabisay qaar kamid a hadda waxay ka faa'iidaysteen waxbarashada freega ah ee dalka turkiga uu bixiyo oo qaarkood iyagoo distance learning ku dhameeyay haddana distance learning waxay heleen master degree ah qaarkood maanta waxay joogaan turkiga kuwa sanadkii hore helay iyo kuwa sanadka helay labadaba ma jiraan markaa qaybo aad rabtaan inaad jaamacadda kusoo kordhisaan ha waa jiraa nin ee, sababtoo ah waxa waaye horumarka dhaqaalaha ee wadanka waxa uu markasta ku xiran yahay hadba baahiyaha sectoriska soo baxa ee dalka iyo dadku u baahan yahay sanadkan waxaan qorsheynay aan soo kordhinay kuliyadda la yihahdo environmental science oo ah cilmiga barashada deegaanka ee dalka kuliyadaasaan soo kordhinay oo kamid ah kuliyadaha cusub ee sanadkan dhalinyaradu dabcan xiliba waxbay xiisayaan bal sanadihii u dambeeyey maxaa ugu badan oo ay jaamacadda ka dalbanayeen inay bartaan waxyaalaha ugu badan markaa fiiriso enrollmentiga kuliyadaha ay aadka u jecel yihiin dadku waxaa kamid a kuliyadaha social science-ka ee sida community developmentiga public relationka public administrationka ee kuliyadda la yidhaahdo international relations and diplomacy kuliyadaha noocaas oo kaleeta bay aada u jecel yihiin ardayda iyo qeybta accountingka iyo waxyaalaha la xiriira dhaqaalaha bay aada u jecel yihiin ardada soomaalidu gaar ahaan ardada ku nool puntland dabcan hadda xilli kuloola baa lagu jiraa imise bilood ayaa eh, jaamacadda la xiraa jaamacaddu si run- semesterkii waxay shaqaysaa ee, laga soo bilaabo sagaalaad ilaa january waa semester ee, february ilaa junena waa semester waxay ardadu helaanin celcelis ahaan ilaa laba bilood iyo bar oo ah vocation oo ay ka faa'iidaystaanin fasaxyadooda ay aadaanin deegaamada ay doonayaan qaarkoodna ay magaalada joogaan inay shaqooyin intashiiba ay qabsadaan markaan eegno tirada ardayda een, wax ka dhigata jaamacadda boosaaso gabdhaha iyo wiilasha maxaad ku qiyaasi lahayd kee tiro badan ayaa sanadadan dambeeto waxaa moodaa nambarka waxbarashada ee ardada jaamacadaha dhiganayay inuu siyaadayo gabdhuhu waaga horeeto gabdhuhu dugusare markay gaaraan rayidka jaamacadaha ku baaraa waa yaraan jiray laga soo bilaabo labadii kun iyo lixdii wixii ka dambeeyey laakiin hadda waxaa moodaa in gabdhaha iyo wiilashu ay aada isugu soo dhowaadeen guud ahaana jaamacadda boosaaso marka aan fiirino gabdhaha iyo wiilasha wiilashu waa boqolkiiba lixdan iyo shan gabdhuhuna waa soddon iyo shan boqolkiiba maxaad ugu baaqaysaa marka ugu dambeyntii ardada jaamacadda boosaaso dhigata oo aad fariin u diri lahayd Een, anigoo ka faa'iidaysanayo runtii munaasabadan weyn oo aan rabaa inaan ugu- ugu bushaareeyo ardada jaamacadda boosaaso dhigata inay haystaan fursad in mustaqbalka noloshooda ay wax kaga bedelaan kagana mid noqdaanin xubnaha waxsoosaarka uu dalku leeyahay iyagoo isticmaalaya manhajka iyo curriculumka loogu talagalay kaasoo mindsetkooda iyo maskaxdooda iyo caqligooda la rabo dalkooda iyo dadkooda inay u noqdaanin kuwa wax usoo saara waxna u tara
aadan xasan tarax wariyaha v o a ee barnaamijka waa go-aankaaga ee xeryaha dhadhaab ayaa dhankiisa isaguna waxa uu xeryahaasi ku soo diray caqabadaha dhallinyarada ka haysta xagga helista agabka waxbarashada gaar ahaana buugagta maadaama la galay xilliga lagu diyaar garoobayo dib ugu laabashada dugsiyada
sannadihii ugu horreeyey ee xeryaha la askumayay waxaa jirtay hay-ada dhowr ah kuwaas oo bixin jiray dhammaan waxyaabaha lagu barto iskuullada hadday ahaan lahayd bugaagta qalimada iyo kuwo kaloo badan balse muddooyinkan dambe waxaa soo baxayay in la furay iskuul sida gaar loo leeyahay oo taya ahaan ka wanaagsan kuwa hay-adaha u furan daraasiin iskuul oo isugu jira dugsi hoose iyo kan saraba yaa ka jira xeryaha badanaa iskuulladan waxaa gacan weyn ka qaata hay-adaha ku howlan xeryaha hay-adahan waxa ay bixiyaan mushaaraadka macalimiinta iyo dhismaha balse waxyaabihii kale oo looga baahnaa in ardayga wax ku barto sida bugaagta iyo yuniformka waxaa looga baahan yahay ardayga goobtan waa xarag qaxooti waxa ay dadku ku tiirsan yihiin waa mucaawinada yar oo la siiyo awood intaa dhaafsanna uma lahan khaasatan inay bixiyaan qarashaadka ubadkooda uga baxa iskuullada batuula axmed qoriyow waxa ay ka mid tahay waalidiinta awoodda waayey inay ubadkooda geeyaan iskuullada sifo la xiriirta qarashaadkii iskuullada oo ay awoodi waayeen kadibna iskuulkiiyay ka saartay oo waxa ay u dirtay duurka sifo uu u soo guro caday dabadeedna u iibgeeyo suuqa lafihiisana anfaca reerkana wax u qabta maxaa waaye ilmo yare oo agoon ahaan haastaa oo laba agoon eh ee ilmihii iskuulkoodii iskuulkii waan awoodi waaya uniformkoodii iyo waxaaba qaliilka iga garay raashinkoodii wax oo ma aragtaay oo awood ee karwaan waay dugsigii waaye ma uhaayo ee, oo ma uhaaste hataa ma awoodi kara dugsigii dugsigii hataa waa awoodi waaye ee waxay danta igu qasabtay inuu ii shaqeeyo oo caday ii guro oo kareetayaasha marlunka ii aada ee saasaan mar walba maclinka aaga baryaa ee ma aragtaay ee, laba agoon wey ee hadda wax oo garab qabasho oo kale oo hadda meel kale iiga imaan hayo oo haastana malaha ee, raashinkii waaye keer iguma filno oo waxaa la dhiibaa galey ee, ma aragtaay ee, saasaa dhibkeyda ee hadda Waa.
hadda waxaan noo sheegtay in cilmahan yar aan iskuulkii u awoodi weydey ama iskuulkii u dhigan waayey sabab ah in bugaagtii cunugan aada u gedi weysay iyo uniformkii iskuulka sidaas miya Ah, telefoon waan u gadi waaye waan u aboodi waaye ee waxaa weeye maxay aheeda wax aan ku fikirayninba malahaba ma intaad waxaaga keenay cawadii aad ku barasaa ani isaga hadda markuu duurka aadayo hataa kabihay ani igu jira isqaadanay hataa kaba kabe waa u aboodi waaye wax kale iska dhaaf buugag iska daay ee saasay danta igu qasabta ee saasaad ogaanaysa
kaba soo qaadba meeqa camal iyo u baahan yahay isleed lacag intee lagii u baahan yahay in cunugan wax uu ku barto hadday noqon lahayd kabihii iyo bugaagtii lacag intee lagii u baahan yahay
lacag badan oo u baahan yahay yunifoomka iyo wixiisa dhan mar walba in loo gaday u baahan yahin iyo buugagiisii waxaan ugu gadaayo ma haysti alla wax ilaahay oo ma aragtaay oo oo iisoo calfa marka marka waxaad isleedahay miya mustaqbalka cunugan mugdiu sii gelaya waayo waxba wixii iskuulka lagu geyni lahaa bugaagta iyo wixii hadday noqon lahayd uma awoodo soo isma lihin marka mustaqbalkii cunugan mugdi buu sii gelaya oo mustaqbalkii cad ma yeelan doono ah hadda waxuu jiraa maxay aheeda kow iyo toban sano ilmihii wax baran lahay weye ee dhaqaalo darri iyo waxaad iskuulkii oo u geen waaye ee ma aragtaay buug la-aan iyo yunifoon la-aan ah meel kale oo hadda waxay aan ugu awooda waan waaye inuu caday gurta ay danta ku qasabtay cuntadiisi yaaba jeera gashay saleex bookshop waa xarunta ugu weyn ee lagu iibiyo bugaagta wakhti walboo la furayo iskuullada waxaa ku soo xoomo boqolaal dhallinyaro kuwaasoo ka iibsada bugaagta masxafyada loo yaqaano kuwaasoo lagu qasbo inay soo iibsadaan iyagoo loo aabayeelayn dhaqaalahooda iyo weliba daruufaha ay ku sugan yihiin moxamed axmed waa mulkiilaha xaruntan waxaan kala sheekaystay sida uu u iibiyo bugaagta iyo weliba bugaag noocee ah yay iibiyaan inteeda badan wax ayaa laga gadanaya waayo tusaale afar boqol iyo konton ayaa sanadii hadda aan kasoo gudubnay fursad u helan inay u gudbaan iskuulka sare marka afar boqol iyo konton waad dareemi kartaa waa tiro aad u badan oo keliyana laba bookshop ay halkan ku yeelaan marka markaas xiliyadaas waxba laga gadanaya waa la dhihi karaa laakiin xiliyada kale ma dhihi karo waa haddii u badato buwaaga wax lagu qoro kuwa deynta lagu qoro laakiin manhajyada saas um inta badan looma iibsado xiliyada iskuulka ay aysan jirin sanad cusub iskuul la furay aysan jirin xiliyada iskuulka la xiraayo soo uu soo dhow yahayna dhalinyarada waxay saaid u iibsadaan khaasatan kuwa dugsiga hoose barto buwaagan su-aalaha iyo jawaabaha ay ku qoran yihiin ama imtixaanaadka lasu keenaya marka saa waay ciidan saas
meeshaan ku noola waa xara qaxooti dadku badanaa waxay ku tiirsan yihiin macaawinada ay siiyaan hay-adahan bugaag in la gatana dabcan way iska yara adag tahay marka sideed mataqaana ugu dhiiratay in xarada qaxootiga aad ka furto meel bugaagta lagu iibiyo iyadoo la ogyahay in dadka badanaa ay kharashaadkaas aysan heli karin okay horta waa su-aal wanaagsan oo meeshana ku jirto dadka intooda badani wax ma haystaan haddana sida ay tahay wa qaxootigan waxyaabaha doorka muhiimka ah ka ciyaaro oo dadka saaid u jecel yihiin waa waxbarasho marka hooyo walba ama abo walbo ama walaal walba wuxuu ku fikiraa in wiilkiisa ama gabadhiisa ama walaalkiisa uu wax baro haddana kadib markii qaxootiga ay heleen labadii kun iyo lixdii buufis ka bilowday qaxootiga kaasoo dardar ku socdo waxay jaanis fursad u heleen dad badan in ay qaraabadooda dibadaha aadaan kadibna dadkii waxay u fududaatay inay lacag usoo diraan oo ay caawiyaan marka inteeda badan xitaa in akademigii la furo waxaasaa bilaabay marka waxaan isleeyahay dadka intooda badan waxay lacag ka helaan kor ee qaraabadooda kor jirto teeda kalena dhalinyarada inteeda badan iskuulaada ay begeen kadibna waxay qaataan salary yaro incentive ah marka waxaan isleeyahay afar boqol ama saddex boqol ama shan boqol ma u awoodi waynaayo inuu hal bil ama laba bil siiyo wiilka walaalkiisa ee iskuulka baranayo marka lacagaha maxaa kasoo garan isleeyahay waxbarashada waa shayga keliya ee waalidka ku nool xeryaha ay u hibayn karaan ubadkooda maadaama ay meeshan tahay xara qaxooti oo dhaqaale ahaan aad u liidata oo waxa ay waalidkan mudnaanta siiyaan ay tahay quutul daruuriga haddana waxbarashada ayadana meesha kama marna oo waxa ay u arkaan waalid badan inay tahay hantida keliya markay xeryaha la xiro ay kala laaban karaan aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dadaab haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan oo ay noo qaado ayaan warsame
waxaanahay rugbad qaba haddana bukoon laadinaye waxaanahay ruuxan habeenkii badi hurdada waxaanahay rugbad qaba haddana bukoon laadinaye waxaanahay ruuxan habeenkii badi hurdada waxaanahay beer qofo intuu galgacayl ka baxay waxaanahay beer shawa goholyou ku riday waxaanahay beer qofo intuu galgacayl ka baxay waxaanahay beer shawa goholyou ku riday kambaalaacda baday waxaa ku luqeynaysay fanaanada ayaan warsame halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington danduruyo haatanna waa xubintii wicitaanka dhegaystaha adhaadee waa weliba barnaamijka dhallinyarada waa go-aankaaga waxaana inoo soo diyaarisay halkanna kasoo jeedinaysa wariyaheenna zahra cabdi axmed
wahadaag bal ugu horeyntii soo dhowow rofesor jibriil maxamed waxaad bal iga warantaa ee goorahan oo kale dalka maraykanka ardayda iskuullada ayay ku laabanayaan bal waxaad iga warantaa laabashada iskuullada wakhtigan iyo muddada ay ka qaateen ee fasaxyada iskuullada duruusta ardaydu ay baranayeen waxa ay tahay haddaad bal sharaxaad ka siisa dhegeystayaasha
waad mahadsan tahay sahra adiga iyo bacda c o aba waa xilligii sanad dugsiyeedku uu bilaabanayay ayaa la gaaray oo sanad walba bisha agoosto ayaa sidan oo kale dugsiyada maraykanku ay bilowdaan arday walba sanadkii fasalkii uu sanadkii hore joogay wuu ka gudbayaa fasalka xiga ayuu u gudbayaa waa qaab ka yara duwan sida iyadii soomaaliya iyo wadamada dariska laha qaarkoodaan ku arki jirnay oo ahayd in sanadka dhamaadkiisa markuu sanadku dhamaado ardaygu uu sanadka kale fasalku suba gudbo marka xilliga xagaaga ah ayaa iskuullada maraykan fasax laga yahay laga bilaabo bisha shanaad ilaa iyo bisha sideedaad inta udhexaysa iskuul lama aado waa la nastaa qoyska iyo maaragtay qoraxdaasa laga faa'iidaystaa iyo kuleylkaas marka haddeer oo kale waxaa dib loogu noqdaa jadwalkii waxbarashada waalidiintii inay diyaariyaan ardaydii qalabkii u baahnaayeen iskuulladii fasalada cusub ay tegayaan macalimiintooda inay isbartaan tacliintooda inay ka dadaalaan si ay fasalka cusub ula qabsadaan howlo fara badan baa ku furmaya waalidiinta ku dhaqan dalalkan qurbaha ah waa gartay marka maxay kaga duwan tahay fasaxyadii ardayda soomaaliya ay qaadanayeen saddexda bilood oo ardayga intuu baxo oo laga yaabo in ehelkiisa kale saasoo kale asna uu booqan jiray ama gobol kale uu aadi jiray hadduu caasimadoo kale joogay ama deegaano kale maxay kaga duwan tahay tan maraykanka oo ardaydu ay saddex bilood guryaha joogaan
runtii wax ay kaga bedelan tahay oo kala mala dalba wuxuu leeyahay nidaam soomaaliya sidan oo kale mar way ahaan jirtay oo saddexda bilood ardaydu ay fasaxan yihiin si isku xigta mar waxay ahaan jirtay in bil saddexdii biloodba mar la fasaxo bil marka wadamadu sidaasay u kala duwan yihiin oo qaarba waxay leeyihiin qaab ay fasaxooda u maamushaan laakiin guud ahaan ardaydu xilligaas waxay ku mashquulsan yihiin maaragtay barashada diinta ciyaaraha iyo isboortiga maaragtay qoyskaas inay la safraan ama ay aadaan dalxiisyo iyo socdaallo kala duwan marka waa isku maaragtay aragti iyo isku cayn iyo isku qaab sidii soomaaliya ardayga marka xilligan oo kale la gaaro uu iskuolka isagoo uhamoon qabo uu iman jiray oo ardayga halkan joogana sidii oo kale u isagoo uhamoon qabo u tegaya
waa tahay marka diyaarinta xagga waalidka laga rabo ama iskuulladu ay ugu diyaar garoobayaan ardada soo noqonaysana maxay tahay
runtii waxyaabo markaad eegto soomaaliya ka ay ka kaga duwan tahay way jiraan waxaa kamid ah dalkan aan joogno iyo dalalkan horumaray wax walba waa la sahlay berigii aan iskuullada gen jirnay soomaaliya uniformka oo kale in nalagu soo cabiro naloo soo tolo ay muddo gasho waalidki waxaa laga yaabaa inuu dan yar yahay qaarkii oo aanu xataa heli karin uniformka halkan uniformkii asagio diyaarsan hadiiba iskuulkii ardada ay gashadaan dharkaas uniformka ah meelaha qaarna maba gashadaan oo uma baahna midda kale soomaaliyada hadda jirta oo dee iskuuladii ay lacagta yihiin ma aha inta badan iskuullada halkan ilaa iyo dugsiga sare waa lacag la-aan haddaadan adigu damcin inaad iskuol tayadiisu aada u sarreyso oo lacaga aada aado marka waxyaabo caynkaasi ay ku kala duwan yihiin labada meelood midda kale soomaaliya iyo halkan waxay kaloo ku kala duwan yihiin waalidka waxyaabaha laga doonayo oo ah inta ardaygu iskuulka dhiganayo kale inuu waalidkuna la dhiganayo oo la og yahay oo la socdo oo homeworkiisii iyo shaqadii guriga iyo layligii kala shaqeynayo oo macalimiinta la xiriirayo oo aad si ka badan sidii soomaaliya loo raaci jiray ilmaha loo daba soconayo waayahay mid kamid a dhegeystayaashayada ayaa khadka ku jirta waayo walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aasha aad rabtid inaad weydiisid professor jibriil maxamed oo ah bare ka ah jaamacadda ohio state university barnaamijkaana marti noogu ah hallo assalaamu calaykum magacayga waa caasho cali bashiir joogta kismaayo professorka waxaa weydiin lahaa maxaa udhexeeya ardayda wax ka barata wadankan maraykanka iyo kuwaan jooga wadanka soomaaliya maxaa farqiga udhexeeya waxaan weydiin lahaa intaasaysa borsoorka waa mahadsan tahay waad mahadsan tahay caasha cali bashiir waata maxaa ugu jawaabi lahayd inkastoo su-aashaasi mid lamid aan horey kuu weydiiya haddana caasho haddaad u jawaabto walaal caasha waad mahadsan tahay waa ku faraxsanahay inaan codkaaga maqlo ardayda soomaaliya iminka wax ka barata dalka soomaaliya kama jiro manhaj midaysan oo arday walba meeshuu joogay ku xiran tahay ama dugsigu ha aado qaar af carabiga wax ku bartaan qaar ingiriis af ingiriiska wax ku bartaan qaar af soomaalida wax ku bartaan manhajkii ma midaysna shahaadooyinkii markay dugsiga ka baxaan ay qaadanayeen ma midaysna waxyaabahaas waxyaaba un dawlada inay ka shaqeyso u baahan weeyaan halkan waxaa ka jira nidaam waxbarasho oo muddo dheer soo shaqeynayay oo dhisan oo aada u tayo fiican marka taa way ku kala duwan yihiin oo dhanka waxbarashada way ku kala duwan yihiin macnaha structurekeeda iyo nidaamkeeda waxay kaloo ku kala duwan yihiin macalimiinta tusaale ahaan shahaadooyinka ay wataan iyo aqoonta ay leeyihiin halkan waa inuu macalinku license haysto waxbaraya ardaygaaga halka soomaaliya dee qof wax yaqaanaaba ay adag tahay inuu maaragtay license qof qaatay warkiisa badaayo in la helo marka waxyaabo fara badan bay ku kala duwan yihiin laakiin guud ahaan un ujeedadu waa in ardaygaas loo diyaariyo mustaqbalka habboon sida ay hadda wax yihiin oo uu noqdo qof mujtamaciisa iyo bulshadiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa u adeega markii uu dhamaysto waxbarashadiisa waa gartay ardayda waxay ka maqnaanayaan iskuolka dalka maraykanka muddo ku dhadhow saddex bilood soomaaliya waxaa jirta in dugsiyo qur-aan la dhigan jiray ardayda la dhihi jiray qur-aanka intaas wuxuu dhammayn doonaa hebel inta iskuolka uu xiran yahay kaba soo qaad laakiin hadda kuwa maraykanka joogoo kale maxay ku qaataan muddada saddexda bilood oo iskuullada ay ka maqan yihiin maxay bartaan runtii soomaalida haddaan ka hadalno gaar ahaan joogta maraykanka waa un dhaqankii oo kale oo meelaha gaar ahaan hadda columbus ohio iyo minneapolis minnesota meelaha soomaalidu ku badan tahay waxaa ka jira dugsiyo qur-aan oo xilligaas fasaxa ah la dheereeyo waktiyadooda tusaale ahaan dugsiga ay caruurtu caruuraha qaraadaan waxaa la dhigaa lix maalmood toddobaadkii oo maalinka jimcaha keliya la fasaxaa marka ardaygii markaa lafteeda wuu mashquulsan yahay oo waxbuu ku mashquulsan yahay oo waxbuu karoorsanayaa oo waxbuu baranayaa marka sidii oo kale oo soomaaliya ayay tahay waxaa dheer un intaas in maaragtay qoysaska wixii safraya ama doonaya inay kala maqan oo kale tusaale ahaan oo qaar jiro soomaaliya ama meel ku dhow dhow inay socdaalaan xiliyadaas iskuulladu xiran yihiin oo ay soo maqnaadaan oo hadduu soo laabtaan marka sidaasay ku kala yara duwan yihiin waa faarax maxamuud maxamed oo jooga virginia arrinta horta iskuolka ardaydu markay ku noqonayaan waa wax weyn kolle professorka ayaa iga badiyo dee kuba dhex jira waxbarashada laakiin de waxa weeye intii iskuolku fasax ahaa ama ciyaalku meelo badan ku kala maqnaayeen oo fasax ahaayeen qaarkood waxaa la yidhahda halka kan waktiga xagaaga ama summer iskuolka ay qaadanayeen runtii waa wax weyn oo qaarkood iskuulle cusub bay tegayaan waxay ku xidhan tahay kuwa hadda ka baxaya dugsiyada hoose ama dhexe ama jaamac gelaya jaamacad ama dugsi sare gelaya marka horta waa arrin aada u weyn oo runta marka waalidiinta iyo cid walbaba oo ciyaalka markaa khusaysa u baahan shaqo aada u badan oo u diyaargaroowa ama buog loo iibinayo iyo kharashaadka badan ee la gelayo marka horta runtii waxay de aniga ila muuqata inay tahay runtii arrin aada u muhiima waktiga maad aragta xataa dadka businessyada le maraykanka ama buwaagta ama waxyaalaha kale badan iibiya ee ciyaalka ku saabsan ama qalabka caruurta iskuolka ku dhigato aad baad u aragtaa had iyo goor iyagoo xayeysiinaya markay leeyihiin waa waktigii iskuolka lagu noqonayay oo ay runtii rabaan dee inay lacag sameeyaan waktigaas amaba ay alaabtay iibinayaan lacagtooda hoos ugu dhigaan si ay u xayeysiiyaan sax wey faarax soo dhawow arrinta koowaad ood ka hadashay oo muhiimka ah waxa weeyaan xilligan kala guurka ah oo sana dugsiyeedka cusub bilaabanayo arday badan oo fasalada lixaad macnaha dugsiga dhexe ardada aadeysa ardada aadeysa dugsiga sare oo fasalka sideedaad ka baxday ardayda dugsiga sare dhamaystay oo jaamacadda ka baxday ardadaas oo dhan waxa ay gelayaan isbedel weyn intooda badanna dugsigii ay dhiganayeen mid ka duwan bay bay tegayaan waa run waalidka waxaa qabsada umuuro aada u fara badan mararkaa sidoo kale waalidka haddii uu xilligan oo kale guuro oo sida soomaali baan nahay dadka guuraa asalkooda ahaa baan nahay aada baan geedigeen uu u badan yahay haddii marka xilligan oo kale guuritaanka iyo geediga uu dhaco waxaa ku dhaca dadka soomaaliyeed qaarkood waalidiinta soomaalida qaarkood inay ka yarada ahaan ama ay maaragtay ka habsaamaan xilligii ardada la diiwaangelin lahaa iyo wax lamida oo caqabada ka hor yimaadaan ardayga diiwaangelintiisii taa waa marka waa arrin muhiima halkan aan joogno ohio sanad walba ardayda ka baxda fasalka labayo tobnaad oo form fourka aan aan oran jirnay soomaaliya oo dugsiga sare ah ardaygu markuu dhamaysto waxaan u sameynaa xaflad weyn oo qalinjibina oo waalidiintii iyo jaamacadihii iyo madaxdii waxbarashada inta isugu keeno ay baranayaan isdhexgelayaan wax isla ogaanayaan waalidkii u baahan in la caawiyo oo kan ugu dhibka badanna dee waa taa jaamacad gelidda ah oo jaamacaddu way ka duwan tahay dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe waa iyadu waa qarash iyo lacag waalidkii baa wax laga rabaa financial aid iyo deeqo iyo wax in la raadiyaa loo baahan yahay marka inaan u sahlno bal waalidkii inay fahmaan nidaamkaasi sida uu shaqeeyo ardaydii laftooda inaan u sahlno inaan isbarno dadkii maamulaya waxbarashada iyo dadkii soomaalida ahaa marka waxaan ku gubaabin lahaa meel kastood joogtaan haddaad reer virginia tiin iyo meel kale oo kastoo la joogo in sidaas oo kale bal waalidkii iyo nidaamka tacliinta la isugu xiro ardada iyo nidaamka tacliinta la isugu xiro la dhiso ururo dhalinyaro soomaaliyeed ardayda ohio state hadda waxay leeyihiin ururka ardayda soomaaliyeed ohio oo aada u ballaaran oo hawl aada u fara badan haya oo ardada caawiya oo iyagoo ardada iskaashadaan dhexdooda marka waa arrin aada muhiim waa arrin
waayo professor waad mahadsantihiin labadiinaba waxaa khadka noogu jira mid kamida hooyooyinka ee dalkan maraykanka ilmo ku koriyey oo iskuullana ugu diray dabcan waxaan jeclaan lahaa magacaaga haddaad noogu bilaabi karto statekaad joogtid iyo haddaad nala wadaagi kartid fikrad ku salaysan ilmaha marka xiliyadan oo kale ee dugsiyada iskuullada ku noqonayaan
zahar horta magacayga faadmaa la yidhaahdaa faadma gacni hooyaan ahay caruur haysata afar ah hadda inkastay iskuullada carruurteyda jaamacadaha gaareen marka waa marka waktiga ugu dhib badan oo waalidka stress badan bay kala kulmaan waktigana iskuulka ku noqonayaan caruurtiioo systemkoodii la qabsaday breakii summer vacationkii la qabsadeen waxay waxay rabaan inay late soo jeedaan inay subixii seexdaan inay subixii soo kacaan habeenkii inay late seexdaan laakiin marka systemka labada isbuuc ama afarta isbuuc oo ugu horeysa iskuolka waxa weeye wa waa dhib badantaa waa hasal baa jira laakiin bil kadib satal bay noqonaysaa routiinka lala qabsanayaa marka insha allah khayr ba inaan ku bilowdan rajaynaa jidkiya aad baad umahadsan tahay faadimo waa tahay e professor jibriil waa sidaasi haddii kaba soo qaadba ardayda marka ay ka maqan yihiin iskuulaadka dalkan maraykanka inta uu xiran yahay la sameeyo waxyaabo kale oo lagu mashquuliyo oo duruus kale ay kamid tahay iskuullo kale waxaan xasuustaa soomaaliya waxaa dhalinyarada ama ardayda ay dhigan jireen marka iskuolka uu ka xiran yahay weyn ay dhigtaan in privateyo luuqadaha laga barto ama carabiga ama englishka waxyaabaha ugu badan oo la baran jira ay mashquul ku yihiin marka halkan ka sokow in ardayda ee ciyaaro ama game ay gacanta ka ciyaaraan ma jiraan waxyaabo kaloo lagu mashquulin karo ha way jiraan halkan dalkan maraykanka waxaa ka jira barnaamijyo la yidhaahdo summer programs oo loogu talagalay carruurta intay iskuullada ka maqan yihiin inaanay ka labin waxbarashadii oo ay sii wataan xisaabtoodii sii bartaan sayniskoodii akhriskoodii inay faraha kusii hayaan gaar ahaan annaga soomaalida ah waxaan leenahay masaajida iyo waxay aada u leeyihiin barnaamijyo badan oo waxbarasho oo xagga diiniga u badan meelaha librariyaasha ama maktabadaha buugta laga akristo waxay leeyihiin barnaamijyo ayagana ardayda lagaga loogu diyaariyo kii aan weli iskuol aadin kii iskuol aadayna laga caawiyo inuu wixii sifaraha kusii hayo uu sii sii akristo oo jadwalaysan waalidiintuna gaar ahaan shaksi walba dee dadaalkuu geliyo ilmihiisay ku xiran tahay marka way jiraan barnaamijyada caynka ah waa hagaag bal waxaad iga warantaa marka ardayda dhowr iyo toban jirada markay soo gaaraan oo iskuullada hoose ee kasoo baxaan oo kuwa sare ay gelayaan oo kale ee bal waxaad iga warantaa marxaladaasi kala wareegee ardayga laga yaabo inuu dugsis hoose dhexe ka baxo oo dugsi sare uu galo sidee baa loo dareema ama culeyskeeda ay u leedahay
waa arrin culeyskeeda leh laakiin sidii ay ahaan jirtay tusaale ahaan soomaaliya markii aan dugsiyada dhexe dhiganaynay iyo markaan u gudbaynay dugsiga sare ma aha dugsiga dhexe tusaale ahaan markaan gelaynay imtixaan heer qaran ah oo ay waardiyeynayso dawladdu oo lagu soo saxayo wasaaradda waxbarashada oo aada u weyn baan geli jirnay oo shahaado dugsi dhexe lagu bixiyo halkan isbedelka caynkaas macnaha oo imtixaan ahaan iyo nidaam ahaantaas ah sidaa ma aha dugsiga sare kabixitaankiisa iyo maadooyinka macnaha imtixaanada loo baahan yahay ama a s d ha ahaado ama ohio kale o j t imtixaanka odha ahaado imtixaanadaas iyo qiimeyntooda oo dugsiga sare inta lagu jira la qaato ayaa ugu weyn oo maaragtay muhiim ah marka isbedel ahaan ardayga iskuol cusub buu tegayaa inta badan oo dugsi sare iyo dhexe iyo hoose isla wadale waa yaryahay waxaa laga yaabaa marka dugsi cusub oo meel cusub ku yaala oo dad cusub oo usan aqoonin ay joogaan oo maamul cusub leh inuu inuu gelayo marka taasa waxay tahay ugu adag oo yara ardayga la qabsasho iyo faham u baahan midda kale ardaygii markuu dhowr iyo toban jir noqdo oo afar iyo toban sano saddex iyo toban sano shan iyo toban sano jiro qof weynna wuu noqonayaa u ekaanayaa oo muuqaalkiisii iyo jooggiisii wuu dheeraanayaa laakiin weli waa yaryahay oo ma aha qof bisil weli marka taa lafteeda waxay keentaa in ardaygii uu ku fakaro amaad iskaa wax u samaysaa iyo amaad waalidkaa taladiisa gees martaa iyo taa iyadana waxay tahay arrin kale oo u baahan in ardaygii aada loo soo dhaweysto oo waalidku gacanta ku hayo oo waalidku la saaxiibo ilmaha intaas la eg si gaara si aan maaragtay aysan u duufsan ilmayowga kale oo ayaga la eg oo sida khaldan u dhaqmaya waa tahay sidaasi dugsigaas haddii aan kasii raaco waxaa jira ee dalka maraykanka iyo wadamada kale ee qurbaha dhammaantoodba dhalinyarada ama ardayda marka ay soo gaaraan iskuullada sare iyo heerarka college-ka waxa ay qaarkood ku guuldaraystaan inay iskuulladii sii wadaan way drop out garayaan ama way ka baxaan waxaa la dhaho bal marka marxaladahaasi sidee baa gobolka ohio ee aada joogtid iyo magaalada colombos soomaalidu ay ku badan tahay ay ugu badan tahay runtii horta arrin caqabada oo jirta waxay tahay ardayda maraykan markay yimaadaan oo tusaale ahaan soomaaliya ka yimaadaan oo aanay dugsi rasmiya dhiganin ama afkii ingiriiska aanay aqoonin ama waxbarashadii aysan ibtidaa'iga ahayd soo qaadanin ardaygaas hadduu tusaale ahaan ku yimaado afar iyo toban jir ama shan iyo toban jir lama oranayo fasilka koowaad baa lagaaga bilaabayaa bataja baa lagaaga bilaabayaa waxaa la oranayaa afar iyo toban jir baa tahay fasalka dugsiga sarea lagaaga bilaabayaa ama fasalka sideedaad baa lagaaga bilaabaya hadduu lix iyo toban jir yahay form two iyo fasalka tobanaad baa looga bilaabaya laba sano kadibna inuu qalinjibiyaa laga doonaya oo ardaydii tobanka sano wax soo dhiganaysa uu la qalinjibiyo taa waxay keentaa marka arday badan oo soomaaliyeed inay ka haraan dugsiyadii oo ay dhamaysan kari waayaan oo ay qalinjibin kari waayaan qaar kale waalidiinta yimaado dalka dalkan waxbarashadeeda waxaa la doonayaa waalidku inuu wakti aada u fara badan iyo tabar aada u fara badan iyo aqoon aada u fara badan geliyo in ardaygaas uu waxbarto oo uu wax fahmo oo uu la qabsado dugsigiisii oo uu la socdo kobaciisa waxbarasho waalidiin badan marka waxaa ku dhacaa inay ayaga laftoodii ay waxbarashadoodii oo yarayd iyo duruufta haysato aada u fara badan oo ama dhaqaale ahaan aysan nolol wanaagsan ama meel wanaagsan ku noolaan karin ama dad fara badan ay kasoo tageen oo caailadoodii iyo qoyskoodii macnaha inay qaar kasoo tageen oo ay u baahan yihiin inay taageeraan oo ay shaqeeyaan in ka badan intii ay shaqeyn lahayn haddii ay ilmaha keli korsanayaan marka waxyaabahaas marka la iskugejiyo waxay keenaysaa waalidkii ilmihii hadduu meel xaafad oo aan wanaagsanayn la degan yahay in dadkaas aan wanaagsanayn oo agagaarkaas degan ay ilmihii saameyn ku yeeshaan oo waxbarashadii qiimaheedii oo ardaygii ka dhaco marka ohio haddaan gaar ahaan uga hadlo way jiraan arday ka baxda oo dugsiyada sare iyo ka harta oo diida qaar inay waxbarashadii kari waayeen oo ay natiijo ka keeni waayeen darteed ay u haraan qaarna waxay u haraan duruuf ayaga laftooda haysato oo cunug keligiisa oo reer uusan aan waalidkii ahayn lasoo raaciyey oo waalidkii soomaaliya ama korootiyada joogaan oo halkan yimid oo toddobiyi toban jira oo laga doonaya inuu reerkaa biilo uu ka haraya dugsigii way ka haraan in badan oo kamid a marka ha waxyaaba caynkaas oo haya way ka jiraan laakiin sida meelaha qaarkood sida minnesota oo kale tusaale ahaan kuma badno ohaayo guruubyadan dhalinyarada ah oo gaanka ah oo maaragtay is aruursado oo magacyada la baxa ohaayo ilaa hadda wax soomaaliya guruubyada ah ma jiraan laakiin shaksiyaad dib inta gala ama wax dhibaato ageysa xabsi gala way jiraan
waa tahay ugu dambeyntii maadaama macalin aad tahay jaamacadeed wax badanna ardayda ku dhex jira maxaad tale usoo jeedin lahayd waalidiinta oo aad fikriyan waxaad ku dhaanto aqoonahan aad ku waanin lahayd
runtii waxa weeye waalidiinta soomaaliyeed horta waxaa ammaan ay ku mudan yihiin way isu sheegaan haddii ay wanaag kala kulmaan dugsi kamida dugsiyada ardayda ay dhigato haddii ay arkaan wax fursada oo ardaydaas dan u ah ama wanaag u ah marka waxaan ku guwaabin lahaa inay sii wadaan iskaashigoodaas iswaraysigoodaas isla socodkoodaas wada tashigoodaas arrin aada u wanaagsan oo ayaga iyo caruurtaba anfacaysa weeyaan midda kale inay raadiyaan bal wixii ay kusii kordhin lahaayeen ama ay sare ugu qaadi lahaayeen ardadaas soomaaliyeed waxbarashadooda iyo maaragtay natiijo wanaagsan inay helaan oo ay dugsiyada si wanaagsan uga baxaan waa mustaqbalka iyagii waa mustaqbalkoodii haddii uu wanaagsanaado ay wanaagsanaato waxbarashada ardaydaas oo ay dugsiyada sare si wanaagsan uga baxaan waxay fursad u helayaan inay shaqaystaan waxay fursad u helayaan inay jaamacada aadaan haddii laakiin dugsiga sare ardayga uu ka habsaamo oo ka halaabo way adkaanaysaa hadhow inuu jaamacad galo way adkaanaysaa inuu shaqo helo marka lala dadaalo ardayda intay u baahan yihiin dadaalka oo ah intay sideed iyo tobanka sano ka yihiin oo ay dugsiyada sare ka hooseeyaan si aada haddii loola dadaalo hadhow natiijo wanaagsan baa laga arkaya waa tahay kasokow ardayda yaryar ama ciyaalka gacanta lagu haayo haddana waxaa jira dad waaweyn oo collejo dhigto oo maaragtay laga yaabo inay ka yimaadeen soomaaliya ayagoo aanan waxba barnin ama heerkooda waxbarasho la dhahay weli way hooseysaa waxaa u baahan tihiin inaad sare usoo qaadaan collejo dhiganaya ayagoo shaqeynayo masruufyo laga rabo maaragtay marka dadkaas ayaga laftirkooda maxaa dhihi lahayd
waxaan kula talin lahaa dadka waa garan karaa duruuf badan inay jirto oo waxbarashadu wax sahlan ma aha weliba haddii qof weyna aad tahay mas-uuliyadna ku saaran tahay qoys iyo waxna kugu taxaluqaan noloshiina aada la tacaaleyso inaad wax barato waqti inaad uhesho aad bay u adkaanaysaa laakiin waxaad ku talagashaa hal kalaas haddaad qaadato hal fasal haddaad iskasoo diiwaangeliso oo hal saac aad todobaadkii tagto way ka wanaagsan tahay inaadan waxba isku qorin halkaas saac uu isu soo tarayaa bishii wuxuu noqonayaa soddon saacadood oo kalaas iyo wax lamid a sanadkii wuxuu noqonayaa intaa iyo inkasii badan marka meel baad gaaraysaa haddii aadan ka harin waxa ugu wanaagsan oo wax lagu gaaro waa ku adkaysiga iyo joogtaynta maaragtay hawsha iyada ah marka waxbarashada haba yaraato waxa aad qaadanayso laakiin wax cun isku qor wax cun kororso adduunka inta la saaran yahay waa un in wax la kororsado oo wax la la barto oo wax la maaragtay la la siyaadsado gaar ahaan dadkaas waxaan kula sii talin lahaa xirfadaha inay maaragtay isku dayaan inay bartaan wax un ay ku shaqaysan karaan oo wax kusoo saaran karayaan xirfadaha deg dega haddii loo barto usoo bixi kara inay shaqooyin deg deg heli karaan maadaama dad waaweyn ay yihiin sax weeyaan sidaas weeyaan xirfadahaas waxaa kamid ah qofkii ka heli kara computerka oo kale qaybihiisa kala duwan qofkii barta softwaradi waxaa waxaa kamid ah farsamada gacanta oo sida in frinjeerada iyo qaboojiyayaasha iyo in in la hagaajiyo waxaa kamid ah farsamada gaadiidka qof walba oo maraykan jooga gaariba wataa gaarigaas in la hagaajiyo ubaahan yahay kharash fara badan baa ku baxa haddii marka farsamadaas gacanta qofku barto wax badan buu wuu soo kordhin karaya dhismahoo kalea kamid ah oo in guryaha iyo dhismayaasha la dhiso marka waxyaabaha ayadoo dhan waxyaabo wax laga soo kororsan karo oo hadhowna wax ku taraya weeyaan hadaad barato
aad baad umahadsan tahay professor jibriil maxamed inaad noogu warantay barnaamijkan wicitaanka ee barnaamijka oo go-aankaaga ee v o a da caawo kala hadahayo kale la dhageysto habeen walba oo talaada ah
waad mahadsantahay sana kaasi waxa uu ahaa professor jibriil maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state university khadka telefoonka ee halkaasi ayuuna noogu jiray oo noogu warramayay barnaamijkan intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad iyo aad ba mahadsantahay saare cabdixamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna waa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo dhallinyarada nagu soo gudbiyaan marba wixii maankooda ku jira magacaygu waa mahad maxamed axmed mahad ajuuke jooga waddanka norway maskaxdeeda aniga waxaa ka guuxayo in insha allahu tacaala soomaaliya mar-uun cagaheeda ay isku taagi doonto runtii soomaaliya waa adkaatay xaaladeeda haddii macnaha kurbadu adkaato farajka waa soo dhawaadaa siday u eg tahay farajka ayaa soo dhawaaday xildhibaanada waxaan dhihi lahaa war xildadyahow mas-uuliya mas-uuliyadda wadankaa qaadeen war ilaahay ka cabsada ma tarto maal wax idiima taro adduunkan wax laga tagayo waa kii maanta nool berrimo noolo wax wanaagsan ma aha waxaa ku dhaqmaysiin mooshin hala keeno dibindaabyo oo wadanka aad ku diin waayo marka ha ku aqri adduun seegina waxaan aawo diin wax wanaagsana ma ahan dadka masaakiinta ida habaaran marka waxaan idin dhihi lahaa ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada waxaan waxaan idin wana- wax idin wanaagsan ma aha wadanka intaa horumari lahaydeen mar kastaba mooshinaa keenaysiin meeqa ra-iisul wasaare rideen naga dhaafa dibindaabyada niyad jabka naga dhaafa nimanyow ilaahay ka cabsada adduunkan wax laga tagaa waayo
haatana dhegeystayaal dhinacii muusiga waxaad ku soo dhowaataan eega eega waxaa heestaa ku luqeynaya nuur cadde
heestaasi eega eega iyo fanaanka nuur cadde waxay dhegeysala dambeysay barnaamijkii waa go-aan kaageed khamiis walba ka dhegeystaan toddoba walba xilligan oo kale waxaa intaynu beri kulmi doono anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduur iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaas iyo caweysin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.